bismillaah magacayga waxaa layahay maxamed jaamac yuusuf waxaanahay ganacsada ku nool xerada ifo oo ka ganacsada shoobinka doolarkan dhacay halka markaa zaa'id hoos ugu dhacay sidee buu ka ganacsata ahaan idiin saameeyey wallaahi si kululbu dadka u saameeyey sababtoo ah waxa weeye bishu bilowgeeda ayaa dadku inta badan ganacsiga lasoo adeegtaa oo raashimada iyo kosmaatiga iyo waxyaalihii dee sida bilahabaa loo soo adeegtaa xilligii lasoo adeegtay oo doolarka sariif ahaan lix iyo toban kun iyo xoogaa qadaadiica uu marayey oo alaabtii badeecadii dukaan walba lasoo buuxiyey ayuu bahalkii hal mar hoos u degay ilaa saddex kun ugu yaraanbu hoos u degay khasaare marka dadka waxaa soo gaartay aan caadi ahayn oo badeecadii hore lacagtay ku beesgaraysnayd iyo wixii hal la gada haddii la yidhaahdo oo halala qabsado macnaha sarifkan dambe meeshuu gaaray khasaaro weyn baa dadkii soo gaaray alaabtii hore iyadoo idiin taalloo qaali idinku soo gashay ayuu hal mar qiimihii hoos u dhacay marka weli alaabta waa qaali soo maa weli alaabtu waa qaali sababtoo ah alaabtii qiimihii lagu soo gaday bay weli dukaanka ku taallaa sarifkiina hal marba hoos u dhacay marka dee waa khasaaro waad garan kartaa lix iyo toban kun iyo saddex iyo toban kun farqi weyn baa u dhexeeya calaa boqol dollar saddex kun in la khasaaray marka waa meel aan cabaar laga soo kaban karin weeye waa khasaaro saa'ido weye ma la filahayey maxamedow in hal mar uu qiimahan hoos u dhaco lama filaynin oo saddexdii sano u dambeeyey lacagtan doolarka korkor bay ku socotay waxay ka soo bilaabatay lacagtan toban kun bay muddo ku xasishay waa soo bilaabatay ilaa kii lacagta marka stebay ste bay usoo kacday kow iyo toban kun labiyo toban kun saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban iyo toddobiyo toban hadda inay usoo foorartay maraysay marka dadku ma sugaynin hal mar inuu sidaa usoo degayo oo khasaare intaan laga imaanayso arrintan waxaa leeyahay dowladda ka shaqaysay oo wakhti ku bixisay welina waxay ku adkaysanaysaa inay hoos u sii wadayso waxaana la rajaynayaa ay dowladdu ku doodaysaa in qiimaha sare ee maciishadda arrinta wax ka tari doonto marka dadaalkaasi dowladda ma maxaa loo baahnaa bay kula tahay in marka hore ay samayso dowladdu arrintaa way ku degdegtay sababtoo ah dowladdu shacabkeeday dowladu tahay inay ganacsadayaasha waddanka la tashato la fadhiisato arrintaa miitin ay ka samayso inay dowladdu arrintaas ay tilaabadaa qaadayso oo digniin la bixiyo oo qaabka uga habboon oo lasula jaanqaadi kara la sameeyo dowladda intaasaa laga rabay dowladda dee hadday go'aan soo saartay oo dadkii shacabka ahaa oo canshuurta ay ka qaadi jirtay oo badeecadii qaaliga ku ahayd hal mar dhulka ku dhufatay arrintaasi waa moogtahay dowladdu arrintaa kamay fiirsan baan leeyahay shacabku iyo dowladdu wada shaqayn ay sameeyeen ama tashi ay sameeyeen oo ganacsadayaasha ugu waaweyn waddanka iyo dowladdu oo sidaanoo kale warbaahinta loola wadaagay oo talagelin caalamiga laga sameeyey ma jirin saasayna ku fiicnay talagelin in la sameeyo laakiin ma jirin arrinta degdega waxaan dhihi karaa dhanka dowladdu ka jira si khaasa ganacsiga xerya haddaan u imaano maxay culays oo gaar oo dareemhayn innagoo aan ognahay xitaa adeegan inay qarash badan oo tarasbooda ama jid markii baabuurta lasoo saarayay aad uga fog yihiin magaalooyinka ka imaana sida mombaasayo nairobi oo kaleeto marka horeba qarash dheeraad ugu jiray culays noocee arrintan si khaas idinku tahay laba culays baa dadkan hadda xeryaha qaxootiga degan ay saamaynta ku yeelatay waa saad u sheegtay horta waa ka fognahay xaduud gees baan xignaa annaga dalka kenya markii loo fiiriyo trasbood badan baa dadka soo gelaya oo waxa weeye kenyada kale waa kaga bedelanahay middaas oo kharash dheeriya oo alaabtii lagu keenay iyo sarifkii oo markii horeba qaali ahaa labadaas ciladood baa isku darmatay marka dhankan kale oo soomaalidu ay wax ka keensato soomaaliyana ayadana dee doolarkaasa wax lagu kala gataa dhankaasna ayadana caqabad kaley ahayd oo doolarka soomaaliya waa ka kacsan yahay walow soomaaliya ay ku roon tahay doolar inay wax ku gadato doolarka kusii gato oo lacagtan transactionka samaynaysa aysa ka jirin oo ayagu xataa shaaha ay doolar ku kala cabaan laakiin annagu lacagtii doolar lagu soo gaday waa in lacagta kenya lagu sarrifo oo isbeddel la sameeyo marka kabacdigeed baa ganacsigii la fariisinayaa oo shaygan maxaa lacag kenyaan lagu gadi karaa lagu fariisiyaa marka halka khasaaro laba dhinacoo weyn baa ka soo gaaray ganacsatayaasha qaxootiga degan bal ka warran biilalka aad dirayseen tusaale ahaan waxaad shirkadaha dhigayseen iyo culays intee dhan baa ka imaaday kula tahay ilaan doolar baa la diri doolarka markii qofkii aad rabto inaad sarrifato lacag horan lacag badan ay marka hore ku soo gashay doolarka oo lix iyo tobankaas ama shan iyo toban kun uu ku soo galay oo haddana uu hoos u dhacay bal caqabadda arrintaasi ka jirta caqabada koowaad dadka horta lacagtu hadday lacag fadhida tahay oo wixii la faa'iidayo iyo systemka wax marayaan si saxan lasula socdo xawaaladaha iyo cidda wax dirta iyo cidda ganacsadayaashaaba system degan oo ruul ahoo lasla wada qabsaday waddadaasi ahaan lahayd laakiin isbeddelkan markuu yimid oo hal mar wixii hoos u dhaceen ninkii lacag kaasha haystay faa'iidaad qabtaa buu yidhi meelbuu ku xaraystay kii doolar lix iyo toban kun iyo qadaadiic uu ka gadnaayo maqalka ku haysayna asagana walwal iyo culays baa soo fuulay